aynu ku horrayna waxaa sii socda bannaanbaxyada rabshadaha wata ee ay dhigayaan dadka ka caraysan dilkii nin madow ah oo la odhan jiray george floyd kaasi oo isniintii lasoo dhaafay ku baxay gacanta askari booliiska ah oo caddaan ah magaalada minneabolis ee gobolka minnesota gudoomiyaha gobolkaasi tim walles ayaa maanta sheegay in hadafka dadka bannaanbaxaya uusan ahayn caro oo keliya ee uu yahay qiil ay u yeelayaan burbur ay magaalada u geystaan xalay waxaa la gubay meelo hor leh wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka goorroweyd kula xiriiray wariyaha v o edag uga soo warrama gobolka minnesota maxamuud mascade oo ku sugan goobihii xalay ay rabshaduhu ka dhaceen colaad aad baad umahadsan tahay waa aroor hore magaalada minneapolis goobo kala gedisan ayaan soo maray magaalada weli way ololeysaa goobo fara badan oo ganacsi ayaa la gubay bangiyo ayaa ka mida weliba bangi weyn oo ku yaala xaafadda soomaalidu ay u badan tahay suuqa carmeel ee agtiisa ah oo saddex guri oo dhaadheer oo soomaalidu ay degan tahay gurbiyo gaagaaban ku ag yaala oo dadka badan waa yeelka inta badan waa yeelka soomaalidu bangi u ahaa ayaa gebi ahaantiisba dab la qabadsiiyey dhismo weyn oo kasoo horjeeda oo la degan yahay isagana qaybaha hoose ganacsiyo ku yaalay oo farmasi dad soomaaliya ay leeyihiin ku yaala isagana waa loo dhacay waa la jabsaday dhinaca kale iyo chicago iyo wadada weyn ee lake street bisinesyadii ku yaalay inta badan waa la gubay qaar waa la jajabiyey waxaa xusi badan bangi kaleo isagana halkaa ku yaala oo la yidhaahdo u s bank in la gubay sidoo kale gas station amaba meel shidaalka laga qaato oo wadada lake street iyo baak ku taale iyadana waa la gubay inkastoo qaybtii gudaha ganacsiga ahayd dabku ahaa laakiin qaybtii gaaska laga qaadanayay aanu dab ku gaarin marka guud ahaan magaalada minneapolis dhinaceeda koofureed wadada lake street la yidhaahdo dhinacii habeenkii hore la goomaahana dhinaca kale ayaa waxaad dareemaysaa in aad loo gubay oo goobo fara aad u fara badan oo ganacsi aad habeenkii xalay ay u gubteen colaad maxamuud dadkan caraysan ee banaanbaxyada dhigaya waxay dalbanayeen in la soo xiro askarigii falkan dilkaa geystay waa la xiray askarigii oo xabsigu ku jiraa maxay imankaa weli caradooda kusii salaysan tahay usii wadaan rabshadaha colaa dadku weli waxa ay dalbanayeen dibadbaxayay in saddexdii kale ee askari lasoo xiro iyagana qaar waxa ay dhaliilsan yihiin dembiyada lagu soo ogay waxaad moodaa marka caradu in ay aad u badan tahay dadkuna ay gadoodeen laakiin dhinaca kale colaada waxaa jira dad dibadbaxayaasha iyaguna ku dhex gambanaya oo inta badan khasaaraha iyo bililiqada iyo waxa goobaha gubaya habeenkii xalay ahaana waxba kama ay duwaneyn habeenkii ka horreeyey inkastoo kasii darneedba duqa magaalada minneapolis jacob fry iyo guddoomiyaha gobolka minnesota tim wals labaduba waxa ay bulshada ugu baaqeen inay isdejiyaan habeenkii xalay ahaa bandow ayaa lasoo rogay ciidamo military oo ilaa iyo shan boqol oo ciidana ayaa magaalada la keenay laakiin waxba ma aanay tarin oo ma aanay hor joogsanin in ganacsiyada iyo goobaha ay gubtaan soomaali fara badan oo ganacsiyo meelaha kule ayaa is-abaabuleen oo laftooda isku dayeen ganacsiyadooda inay ilaashadaan sida suuqa weyn ee carmeel oo hadda goordhaweed aan soo maray wax khasaarey ma aan u gaarin waxaana lai sheegay habeenkii xalay ahaad in dhalinyaro fara badan oo soomaaliya ay halkan isku gadaameen oo ay ka hortageen koox doonaysay in ay jabsadaan dhinaca kale wadada lake street ganacsiyo kale ayaa iyaguna ku yaalay oo dad kale oo soomaaliya iyagu laftooda dadka isdifaacaya ka mid ah mid kamida ayaan la kulmay isaga ayaan jeclaha bal marka ugu horreysa magaciisana weydiiyo oo dadkii xalay soo jeeday isdifaacay ka mid ah walaal magacaha marka hore magacayga waxaa la yidhahdaa idriis cabdi idriis waxaad iga warantaa xalay waxaad ka mid ahayd dhalinyaro badan oo ganacsi ay ku lahaayeen wadada lake street ka difaacayay dad doonayay inay soo dhacaan bal iga waran xalay xaaladiinu sida ahayd iyo haddii ay wax dhibaataydi soo gaartay wallahi alxamdulilah horta wax dhibaato ina soo gaarta ma jirto sidaad og tahay afarta beri oo lasoo dhaafay masade waxa waaye rabshad baa ka socotay magaalada wax askari oo jiedka joogana ma jirin ganacsiyo badan baa la gubay sidaad sheegtay bangiye iyo ku jiraan maaragta ganacsiyo kale danta marka waxay kasabtay maaragtay dadkii ganacsiyada iska lahaa inay eradooda istaagaan oo maaragtay ay ay dafaacdaan businessadooda maadaama wax oo askar misane imaanaysay oo maaragtay dadkii caawinaysa inaysa jirin marka adinka xalay maxaa idin soo gaaray marka wallahi horta xalay annaga waxawaaye intaasoo jeer baana la damcay ilaa waxawaaye iridahan u taagnayn ganacsiya nagu dhadhawaa ayagana oo damceen maaragtay in ay gubaan waan ka gaarnay na maxaa la dhahayaya agtaa ina banking hadda u s bank aad sheegaysay waxba nooma jiro uu noo dhow yahay marka kollayba waan isdaafinayn anaga hadda waxna soo gaaro ma jirto ilaa labada dhinacba guryo la gubay way jiraan agtiina waxaan arkayay saakay iyadoo meela idii dhow la gubaya adinku marka dad waxgubaya ama isku dayay inay waxgubaan oo aad aragteen miyay jireen horta waxa waaye waxaan waxa gubayo waxay u badan yihiin qolooyinkan caddaanka mid baan goobjooga aan ka ahayn wixii intay soo gubeen ay soo carareen bayna soo mareen markay saa usoo dhaafeenna waxa waaye meeshu way isla lolacday inta gaas ku shubaan bay kibis ku taabanayiin marka si kastaba wax kasta way jirtay xabadana way dhacayeen markii dambe markii dambe boolis baa imaatay militarigii oo iswataan yaanoo imaadeen ilaa waxa waaye waan u jeennay markay guwaayeen marka qolooyinkan qolooyinkan aad leedahay caddaan bay ahaayeen dabcan habeen madoobay ahayd xilla sidaad ku xaqiijin kartaa inay dadka midabkooda iyo cid ay ahaayeen wallaahi aba horta waxa waaye meesha waa iska iftiin saad og tahay lake street street lightyadeeda baa waxa waaye waa maalinimo marka dhex taagan tahay oo wixii kugu soo socda wixii kaa soo socda waad arki inkastoo markii ay soo guween xaggeena ugu soo carareen waxa waaye markay guwaan ba waxay iska dhigayeen qof iska socda oo kale iska dhigaya inuu fadka ka baxayo dad dibadbaxayaasha may kamid ahaayeen iyagu marka banaanbaxayaashay kamid ahaayeen inkastoo banaanbax saa usii weyn dhinacayna ay jireen xalay oo ay iska ahaayeen dad maaragtay soo goostay ee gooni ahaan usoo goosteen oo ku talagalay inay wax gubaan oo rashad ay sameeyaan laakiin mudaharaad weyn oo sida hadda maaragtay lake street iyo lake iyo nicolet wixii ka dhacay oo kale strip mulka meesha ku yaallo annagana ma haysanin waa taa idris aad baad umahadsan tahay colaad marka sida uu idris sheegayo ayay xalay u ahayd gobolka minnesota khaasatan magaalada minneapolis qeybteeda koofureed habeen kale oo ay dadku ku jireen goob dagaal ama xaalad colaadeed ay bulshada ku seexdeen welina uma muuqato in ay wax isbedelayaan kaasi wuxuu ahaa maxamuud mascade waryahayaga gobolka minnesota oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan